Taliyaha Booliska Qaybta Gobolka Mudug ee Galmudug ayaa xariga ka jaray saldhigga booliska deegaanka Saaxawanaag ee gobolka Mudug. Xarig jarkan ayaa waxaa ka qayb galay maamulka gobolka Mudug, saraakiisha ciidanka booliska, odayaasha deegaanka iyo ururada bulshada rayidka. Taliyaha Booliska Qaybta Gobolka Mudug ee Galmudug Gaashaanle Dhexe Cali Muuse Maxamed ayaa ka waramaya xarig jarkan.
dhib badan aan ka marnay waxaan ugu talagalnay ciidankan iyo saldhiggan inay deegaanka nabad ku soo celiyaan waxaa ka shaqayn jiray boliis ka soo taga gaalkacyo oo shidaal iyo qarash badan ku baxo waxaan rabnaa boliiska halkaan jooga inay ka shaqeeyaan gacan birana ku qabtaan dadka deegaankan jooga waxaa colaad waddanka gelinaya qof keligiisa oo aan la tashan cidna la tashan oo dadka deegaanka wax tala ah colaad uusa ku lahayn baa qof keligiisa soo abuuraya qofkaasaan rabnaa gacan bir inay ku qabtaan Qaar ka mid ah mas'uuliyiinta iyo odayaasha deegaanka ee ka qayb galay munaasabadan xarig jarka ayaa sheegay in saldhigga baahi weyn loo qabay dhanka kale iyagoo soo dhoweeyay dhismihiisa.
daafurnay maanta saldhigga saaxwanaag oo ay dhiseen dowladda iyo dadweynaheeda asalaan maanta waxaan u joogna ilaah baan ku mahadsan inaan maanta ciidamadii amniga ee ka shaqayn lahaa dadku say u nabadgeli lahaadeen oo sharciga iyo kala dambayntu aysan maarata qof walbaaba saldhiggaanna maanta inuu shaqeeyo mas-uuliyadda deegaankaanna ay yeelato boolis iyo amni ka shaqeeya nabadgelyada ee maaragtay ee dadku sidaysan maarata dad siman u noqon dhallinyaradaana waxaan leedahay ee shaqada loo dhiibana waxaan leedahay waxaad ahaydeen dad awal wiilal maanta waxaa la filayaa in saldhiggii nabadda la- la istaajiyey dadkuna waxaan rajaynayaa inay bartaan in dowladnimada een, cadaaladda laga dhex raadiyo nabadda laga dhex raadiyo qof walba uusa asagoo middii uu yaqaanay u khaaska ahayd uusa qabsan ee uu qabto mid la wada leeyahay
runtii aad iyo aad aan ugu faraxsannahay waxaan rabaa inaan idhaahdo bulshada saaxawanaag waa mahadsantihiin door kuufan ee ah inaad isku tashi inaad ku dhisateen xarumaha muhiimka ee bulshada sida hadda odayaasha dhaqanka iyo maamulkuna ka dhawaajiyeen una diyaarsan yihiin inay hirgeliyaan xarumaha kale xarumaha caafimaadka iyo waxbarashada Dhismaha saldhiggan ayaa waxaa iska kaashaday bulshada deegaanka Saaxawanaag iyo maamulka gobolka Mudug.